aadaa u mahadsan tahay marka hore ina lilah weyna la raajicuun geerida deeqo waxayna soo gaartay xilligii gelinka hore shaqadu ay noo dhammaatay oo ilmuhu ay ka baxayeen iskuulka yaa sidai caadada ahayd ilmuhu waxay isticmaalaan basaska baskii lagu qaadaya deeqa waa u baxay leedahay hoygu leeyahay a marka basaskii ayaa lagu qaaday baskii marka deeqa u qaadaya xaafadeeda waxay deganaa xaafadan oo la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa nasteexo wuxuu marka darawalkii mar dambe uu noo sheegi doonaa in jidka uu jaam ku noqday markii uu jaam ku noqday xagga banaadir uu usii socday iyo jidka isbaal madiina dib uu usoo laabtay isagoo isdhahaya waxaad ka leexataa isbitaalka soomaali sudanes oo xagga iyo saybiyaan ka leexo jidkiyaa ku xirmay marka wuu dhaqaaqi waayey waxaa markaa dabeed dhacday laba ciidan oo midna ka horeeyo midna uu ka dambeeyo ayaa waxay isku dayeen inay jidka furaan marka kolley waxay ku heshii waayeen ra'yigii iyo qaabkii jidka loo furi lahaa meeshii waxaa ka dhacday aflagaado marka gaarigii ka dambeeyey asaga oo xaggan banaadir xigay uuna watay nin sarkaala oo u shaqeeya ciidanka dowladda laguna magacaabo janaal sheegow ayaa ninkii marka security-ga ahaa markuu ninkii kale intay murmeen uu xanaaqay isagoo gacan maran wuxuu dib ugu soo laabtay gaarigiisii sida uu noo sheegay darawalka wuxuuna ka soo qaatay qori halkaas ayaa marka waxaa ka bilowday marka dagaalkii qoladii kalena difaacay u galeen xabadda dishay gabadha iyada deeqo waxay gaariga ka soo gashay xagga dambe infact markii xabaduhu bilowdeen ardaydii gaariga saarayd oo waaweynaa oo rooroonaa oo ilmaha secondariga ahaa iyo ilmo kale waxaa saaraa primaria dugsi hoose dhexa ah ilmihii secondariga marka waxay labaatan bay dhammaayeen waxay markaa ay sameeyeen inay ilmihii ka faarujiyaan gaariga oo ay ka bixiyaan runaantii haddaysan arrintaa dhici lahayn dhibaato weyn baa dhici lahayd gabadhan qofkii ugu dambeeyo gaariga ka soo degay ahayd xabadaa haleesha marka gaariga dhexdiisa iyo kursigii ayayna ku dhimatay allah u naxariisto saaka waxaanu ka qayb gallay duugteedii annagoo dhammaan waalidiinta macallimiinta maamulka dugsiga hoyga xamar iyo ardadaba ahba waxaanu leenahay allah u naxariista gabadhaas
deeqa daahir qof aankeebay ahayd markii laga hadlay waxbarashadeeda soo haaritaanka galaaska iyo imaatinkeeda bal waxyar naga xasuus wallaahi maasha allah maasha allah deeqo waxay ahayd gabar sagaal sano jira heerka musuga waxbarashadeeduna wuxuu ahaa fasalka koowaad fasalka koowaad ee bilowga sanadkan ayayna ku soo biirtay iskuulka subaxii xaafadda waxaa lagaga soo qaadi jiray gaari markay waxbarashadeeda dhammaysartaan waxaa lagu celin jiray isla gurigeeda waxayd gabar mustaqbalkeedu uu soo ifayo waxbarashada jecel hadda wax walba ay u bilaabanayeen oo nolosha u cusbayd marka run ahaantii wax aada looga naxo waaye oo rajo beel oo kale u muuqda in dallaan sidaasoo kala maaragtay iyo waalidkii ay niyojabka noocaas oo kale ay maqlaan annagana sidoo kale aad bay noo taabatay meel xun bay naga taabatay iyo dhammaan bahda waxbarashada iyo qof kastoo soomaali macnaa oo damiir ee soomaalinimo uu ku jira intaba
dhaawac baa lai sheegay intee buu la ekaa
ayada deequ way dhimanta horta allah naxariisto waxaa kaloo jiray oo meeshii ku dhaawacmay wiil la yidhahda qaasin oo fasalka foomtriga ahaa xabaddiioo ku taalla ayuu cararay darawalku mausan ogaanin jidku mataqaanaa dadkii kaloo jooga maysan ogaanin siduu ordayo xaafaddiisii tegey saaka ayaa waxaa la geeyey isbitaalka kalkaal oo lagu sameeyey camaliyaad operation qaliin lagu sameeyey waxaana laga soo saaray xabad kelida ka haysatay hadda xaaladiisu sida dhakhaatiirtu ay noo sheegeen way degantahay laakiin waa dhaawac balse deeqa way dhimatay iyadoon xaq u lahayn kolley qof walba ajashiisa ku dhintaa iyadoon xaq u lahayn inay dhimato ayaa gacanka xaqdarna dishay maamulii iskuulkaa tahay deeqo goorbaa kugu dambeysa aragti ahaan
wallaahi markii ay ka baxaysay albaabka anigu albaabkan joogay gaarigu uu sii waday oo markaas ay tegaysay ayay meesha jalaato ka gadatay iyadoo jalaato dhuuqaysa oo sii baxaysa ayaan arkaya kolkii saacaddu ahayd lix saac iyo bar meelahaas dabcan toddoba saac iyo rubi intaan la gaarina waxaana soo gaartay dhimashadeedii iyo gaarigii intuu soo laabtay dhiig ka buuxo marka waxay noo ahayd maalin aada u xanuun badan maanta xataa iskoolka waan joojinnay waxaanu ka qayb galaynay maxaa la yidhahdaa barordiiqda si aan u muujinno ka dareen ahaan iyo maraqaanaa waxa aanu ka qabno maamul iyo maaragtay macallimiin iyo dugsi ahaan kolley waxanagu waa cabasho cabashana ceeb maaha waxaan u cabanaynaa maaragtay dowladda in ardadaas waxbaranaysa iyo degaanka ay wax ku baranayaan iyo goobaha ay wax ku baranayaan iyo gaadiidkooda laga dhigo goob nabdoon laga shaqeeyo badbaadada ilmaha ilmuhu ama ardada yaryari waa mustaqbalka berito waay wax wara ma ka hesheen dowladda
kolley waxaan u malaynayaa marka maanta aan tagnay saldhigyada waan laga wacay waxaa inaga qoran statement waxaanu maqlaynay ninkii sarkaalka hawshaa ku jiray in la yidhi waa la qabtay wuxuu jiraa wasaaradda gaashaandhigga laakiin warkaa aanan kulli caddeyn uma hayo laakiin waqti gaara idinku tacsiya maad aragteen ma jiro
dabcan tacsiyaas dad badan baa noo soo tacsiyeeyey hadday noqdaan bahaha waxbarashada hadday noqotaan kolley xubno dowladda ka mid ah iyo hadday noqdaan dad oo caadiya oo magaalada degan oo maaragtay deegaanadan ku nool gobolka banaadir oo kale oo aada uga xun ee maaragtay dhacdadaas foosha xumayd kumanaan ardayaad gacanta ku haysaan waa iskuul khanaano iyo waxbarasho iskugu jira geerida deeqo waa geeri xanuun badan maxay idi kaga dhigan tahay dhacdadan samatii ugu horreysood la kulantaanba dabcan xanuunka haddana hayaad ka gari kartaa dhacdadii noogu horreysay ee ka dugsi ahaan nagu dhacdo weeye dalku wuu soo maray dhibaato badan dagaalla sukaya way soo dhaceen infact iskuulaad badan oo dhibkan uu ka dhacay waa jiray sida iskuulka axmed gurey oo kale oo xilligii dagaalla sokay wax ka dhaceen laakiin annaga hoyga xamar waa markii inoo ku horreysay oo arday inta xabadi ku dhacdo weliba la dilo uu dhinto marka waxay noo samaynaysaa macno aada u weyn oo maarata oo dareenka naga aada u taabanaya dabcan waanata maanta aan shaqadii dhanba faraha uga qaadnay inaa u joojinay maarata ardaa daraaddeed allah u naqariisto aad baad umaadsanta waa mahadsantaa maasha allah